أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعين كجرني صفة الصلاة siiba waxaynu ku jirnay sujuuddii waxau uhi waakmaluhu intiisa ugu dhammayska tiran an yukabira waa inuu allahu akbar yidhaahdo wayadaca dabeedna u dhigo rugbatayhi labadiisa jilib huma yadayhi labadiisa gacmood huma jabhatahu wejiga iyo wa anfahu sanka dufcatan mar keli ah wayadaca inuu dhigo wayo sida fiican yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkooda manshuurata alasaabici iyadoo farahooda la fidiyey naxwa alqiblati qiblada xaggeedana loo jeediyey madmuumatan oo laysu ururiyey makshuufatan iyadoo welibana faydan wayufariqu waa uu kala geyn rugbatayhi ama wayufariqa inuu kala geeyo ayaa la sunneeyaa rugbatayhi wa qadamayhi labadiisa jirib iyo labadiisa gomadoodba qadra shibrin taaka qadarkeed wayarfaca inuu kor yeelo ayaa la sunneeya ama wayarfacu arajulu ninku batnahu calooshiisa can fakidayhi labadiisa bowda ayuu ka koryeeli wa diraacayhi labadiisa dhudhunna can jambayhi labadiisa dhinac ayuu suxulladiisa iyo dhudhumadiisana ka fogeynaya wa tadumu almar'atu ruuxa dumari way isu dumiyo iyadu way isu dhoweyn waxau sheekhu leeyahay waxa ugu dhammaystiran sujuuddii yacni aqalkiisii ayaynu soo tilmaaniyey intii ugu yarayd ee inta ugu dhammayska tirani waa inuu qofka musalligaahi kibaarto oo isagoon gacmaha waxba kor u qaadaynin markuu doonayo sujuudda inuu u hoobto waa inuu kibaartay oo allahu akbar yidhaahdaa wuu sii hoobanayaayo waxay leeyihin waa inuu jilbaha horraysiiyaa kadibna gacmaha ku xigsiiyaa kadibna afka wejiga iyo sanka hal mar uu wada dhigaa marka dabeetana wejigii sidaa uu dhulha ku dhigo gacmihiisana wuxuu dhiga xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkooda ayaa uu dhigayaa oo halkaa hortiisa ee garbihiisa ka horraysa ayuu dhigi iyadoo weliba ah mid faraheedu ay fidsan yihiin oo aan faraha lasoo laabinin saa loo fidiyey muwajaha naxwa alqibla weliba qiblada xaggeedana loo jeediye aan darafyada iyo dhinacyada loo jeedin madmuuma iyadoo saa laysugu ururiyey aan saa la kala odhanin oon saa loo kala saarine saa laysugu ururiyey makshuufo ahoo weliba faydan oo aan maryo iyo waxhoosta laga gelinine faydan oon waxba saarnayn welibana waxa wanaagsan buu leeyahay qofku inuu labadiisa jilib iyo labadiisa gomadoodba qadra shibrin qadar taaka ah inuu kala geeyo ayaa wanaagsan marka uu qofku taagan yahayna sidaas ayuunbaa wanaagsan waa haddii dee sico iyo waasac iyo ballaadh uu jiro oo aanu cid ku dhibaynin ama cid ku celidi gelinaynin haddii kale wuu isu dhoweyn waxa kale oo ayadana sunno ah inuu ninkii calooshiisa bowdyaha uu ka qaado oo macnaa uu godo oo sidii haddii neef yar uu is yidhaahdo hoos mar waa inuu hoos mari karayaaye inuu beerkiisa iyo bowdihiisa isku dhajiyo waa laga wanaagsan yahay diraacaynka iyo markaa dhudhumadiisana iyo xusulladiisana labada dhinac ayuu rukuucda iyo sujuuddaba ka dheeraynayaayo macnaha saa isugu dhejin maayee iyagana sidaas ayuu uga dheerayn waxaanay u deliishadeen arrimaha aan soo tilmaannay ee takbiirta ugu horrayso axaadiid fara badan waxaa ka mid ah xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan abi hureyre laga warinayo isagoo sifadii salaadda nebiga ka warramaya wuxuu uhi wuxuu odhanaya allaahu akbar xiina yahwi saajidan marka uu sujuudda usii hoobanayo allahu akbar ayuu odhanayay waxa kale oo iyadana xadiid abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan sanadkiisa laakiin la daciifiyey waayil ibnu juxrin laga warinaya ra'aytu nabiya ayaan arkay idaa sajada wadaca rugbatayhi labadiisa jilib ayuu qabla yadayhi gacmaha ka hordhigayey waidaa nahada marka uu sii kacayuu henganayana rafaca yadayhi gacmuhu qabla rugbatayhi gacmuhu sii hor qaadi jiray deetna markaasuu jilbahana qaadi jiray xadiid kaloo abu daawuud warinaya laakiin sanadkiisuu saxiix yahay abi xumaydna laga warinayo oo ka warramaya sifadii salaada nebiga uma sajada waa sujuuday nebigu fa amkana anfa wa jabhatahu waxa uu qaabadsiiyey sankiisa iyo wejigiisaba dhulka ayuu qabadsiiyey labadiisa wanaxaa yadayhi labadiisa gacmoodna labada dhinac buu ka dheerayay wa wadaca kafayhi labadiisa kafna wuxuu dhigay xadwa mankibahi garbihiisa muqaabilkooda ayuu dhigay xadiid kaloo imaamu muslim warinaya baraana laga warinayo rasuulku wuxuu uhi idaa sajadta markaa sujuuddaa labadaada kaf dhig warfac mirfaqayka labadaada suxulna yacni kor yeel xadiid kale oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan oo cabdillaahi ibnu buxayna laga warinaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxua idaa sallaa faraja bayna yadayhi labadiisa gacmood waa kala kaxayn jiray oo bimacnaa iskuma soo dhaji jire saasuu kala kaxayn jiray ilaa kilinkiilooyinkiisa caddaankooda uu muuqdo xadiid kale oo abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan ka abu daawuud oo horeeya oo isagu daciifa wuxuu leeyahay abi xumayd isagoo sifadii salaada nabiga ka horreeya idaa sajada faraja bayna fakidayn labada bawdiyuu kala geyn jiray hayra xaamilin badlahu isagoon calooshiisana calaa shayn min fakideehi labadiisa bawdo aan wax ka mida ku xambaarayn oo saaraynin abu daawuud baale waana daciif tirmidi isagu wuxuu leeyahay abu xumayd inuu ka warinayaa sanadkeeduna saxiixaya wa naxaa yadayhi waa ka fogeeyey labadiisa gacmood labadiisa dhinac buu ka fogeeyey labadiisa kafna xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkooda ayuu dhigay laakiin wuxuu yidhi ruuxii dumar ahaa iyadu xubnaheediiba barhka kala barh bay u dumay oo saasaa u astur fiican waxaana markaa ay u deliishaanuuna xadiid bayhaqi warinaya laakiin mursala laba dumar oo tukanaya ayuu soo maray markaas markaa sujuudaan fadumma bacda alaxmi ila alard yacni hilibkiina marka xagga dhulka u duma u dhoweeye gabadhu ninka arigaa kula mid ma ahayn wa akmaluu se ugu dhammayska tiran waa an yukabira inuu allahu akbar yidhahdo wayadaca rugbatayhi labadiisa jilib dhigo uma yadayhi labadiisa gacmood uma jabata wa anfahu wejigiisa iyo sangiisana dubcatan marqura ayuu dhigi wayadaca yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibe labada gale muqaabilkooda inuu dhiga ayaa wanaagsan mashhuurata alsaabici iyadoo farahoodu fidsan yihiin naxwaalqibla xagga qibladan loo jeediyey madmuumatan oo laysu dumay oo la kala kaxay magshuufatan oo weliba la faydon waxba lagu asturin wayufariqa inuu kala geeyaa la suneeya rugbatayhi iyo wa qadamayhi labadiisa gumudood qadra shibrin taaka qadarkeed wayarfaca inuu kor yeelo la suneeyo alrajulu ninku batnahu calooshiisa can fakidayhi labadiisa bogdiyo wa diraacayna can jabayhi labada dhinac inuu ka kor yeelo ayaa la suneeya watadumu lmar'a ruuxay dumar ahayd iyadu way isu dumiyo way isu dhoweyn wayaquulu waxa u odhan subxaana rabbiya alaclaa rabbigay ii sarreeye ayaa nasaamu bixamdihi waan mahadinaya anigoo waxaan nasahaya anoo mahadintiisa ku dheehan talaadan saddex jeer ba odhan wayasiidu man mid wuxuu kordhin qulnaa aan nidhi yasiidu rukuuca rukuucda ayuu kordhin kii aynu nidhi wuxuu kordhinayaa tasbiixan kamaa sabaqa sidii inoogu soo hormaray fi rukuuci uma intaa kadib wuxuu siyaaday allahuma laka sajadtu ilah adaan kuu sujuuday wabika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansamay sajada wejhi wejigaygu wuxuu sujuuday liladii allihii khalaqahu abuuray wa sawarahu suureeyey wa shaqa samcahu wa basarahu maqalkiisii araggiisaba jeexay ee u sameeyey bixawlihi wa quwatii ugu jeexay tabaaraka allahu ilaahay baa sarreeyo khayrkiisu batay axsanulkhaaliqiina kuwa axsureeya isagu ugu wanaagsanaa wain dacaa haddii uu ducaysto oo duco kale uu ku ducaystana fa xasanun waa wanaagsan yahay kaasi waxau sheekhu leeyahay wuxuu odhanayaa markuu deetana sujuuddii sidaa ula yimaado subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi ayuu saddex jeer odhanayaa waxaanay u deliishadeen xadiidka abu daawuud iyo ibnu maaji ay warinayaan sanadkiisa laakiin la daciifiyo cuqbata bnu caamir baa laga warinaya wuxuu leeyahay markay soo degtay fasabbix ism fasabbix isma rabbika alcadiim fasabbix biismi rabbika alcadiim markay soo degtay wuxuu yidhi ijcaluuha fii rukuucikum rukuucdiina yeelo subxaana rabbi alcadiim dhaha markaad rukuucsantihiin sabbix isma rabbika alaclaa markay soo degtayna wuxuu yidhi ijcaluuha fii sujuudikum sujuudiina yeelo oo sujuudda geliya subxaana rabbi alaclaa sujuudda geliya dabeetana riwaayo kale waxay korinaysaa iyadu waa rasuulku markaa wuxuu markuu rukuuco subxaana rabbi alcadiim wabixamdihi buu odhan jiray saddex jeer marka uu sujuudana subxaana rabbi alcala wabixamdihi ayuu saddex jeer odhan jiray xadiid kaloo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaan sanadkiisa laakiin la daciifiyey ibnu mascuudna laga warinaya nebigu sala allahu alay sl wuxuuhi waidaa sajada faqaala fii sujuudihi markuu qofku sujuudu sujuuddiisa ku yidhaahdo subxaana rabbiy alaclaa halaaa maraatin saddex jeer faqad tama sujuuduhu sujuuddiisa waa dhammaystirmay wadalika adnaahu waana inta ugu yar haddaba wuxuu leeyahay wuu kordhinayaa kii aynu nin rukuucdu kordhin oo kaynu nin rukuucdu kordhinayaa keebuu ahaa macnaha saddex jeer baa subxaan allahi rukuucda subxana rabbi alcadiim saddex jeer bay ahayd laakiin cid buu ina yidhi rukuucda lafdeeda intaa way ka kordhinaysaa oo mar shanaad iyo toddobaad iyo sagaalaad iyo koob iyo tobnaad ayay ka gaadh ayuu ka dhigi karaa cid baynu soo sheegin waa kii kelida u tukanayey iyo kii tukinayey qolada kooban ee ka raalli noqday in loo dheereeyo ayaa isna wuxuu kordhinayaa tasbiixdii buu u kordhinayaayoo subxaana rabbi alaclaa saddex ku gaabin maaye wuxuu ka dhigi tire isdheeroo shan ama toddoba ama sagaal ama koob iyo toban intaasuu ka dhigay oo saas u kordhin sidii rukuucdayna ugu soo martay waxaanu markaas u deliishaday marka arrinkaana xadiid imaam muslim warinayo oo xudayfa laga warinayo oo sifadii salaadda nebiga ka warramaysay uma rakaca nebigu waa rukuucay deedna wuxu uhi subxaana rabbiya alcadiim fa kaana rukuucuhu qariiba min qiyaami rukuucdii waxay u dhoweyd markaa istaaggii dee subxana allahi baanu lahaa waa sujuuday subxaana rabbiy alclaa buu yidhi fa kaana sujuuduhu qariiban min qiyaami sujuudduna waxay u dhoweyd istaaggii ayay iyaduna u dhoweyd siduu u dheereeyey waxaanu ku ducaysanayaa buu yidhi ducadaa markaa uu inoo sheegay na waa kordhinayaayo ilaahayow adiga un baan kuu sujuuday adiga ayuun baan ku rumeeyey adigaan kuu hoggaansamay wejigaygu bimacnaa jidhkao dhan baa loo jeeda waa min itlaaqi aljuzi wa iraadati alkulli ama min tacbiiri aljuzi wa iraadati alkulli weji qudhan looma jeeda jidhka o dhan baa wada sujuudsan allihii abuuray ee jirid la-aan ka soo saaray suureeye ee suurada iyo qaabkaa u dhigay ayuu u sujuuday ee maqalkiis iyo araggaba u jeexayee halkaa uu wax ka maqlayo iyo halkaa uu wax ka arkayba u jeexay ilaa haddaan jeexan iyo daloolkani jirin waxna lama arkin waxna lama maqleen ilaahay u jeexay xeeladiisa iyo quwaddiisa ugu jeexay ilaahaas ayaa birigiisa iyo khayrkiisu batay khaaliqiinta bimacnaa kuwa wax suureeya isagu markaa ugu fiicnaa xagga abuurka cid la wadaagtaa ma jirto markaa keligiisa ah markaa afcala tafdiilkeed waa kuwa wax suursuuray wax dhigay isaga ilaahay ugu suuro wanaagsan ducadanna imaamu muslim ayaa markaa soo saaray oo salaatu musaafir iyo qiyaamu leylka ducadeeda iyobuu ku soo saaray xadiid dheer oo caliyi uu leeyahay laakiin bixowli quwatihi ayada riwaayada muslimka kuma jirin laakiin xadiida abu daawuud iyo nisaa-i ay leeyihiin oo saxiixa ayaa iyadu ay ku jirtay sajada wejillah khalaqa wasawara washaqa samca wabasaru bixawli waquwatihi riwaayadahaas asxaabu sunanka labadaa nia ka mida ay leeyihiin ayay ku sugnayd waxaa kaloo odhan jiray subuuxun quduusu rabalmalaa'ikati waaruux wain dacaa buu yidhi haddii uu iska ducaysto oo qofkii sujuudsanaa intaa wax ka dheeraada uu ku ducaysto fa xasanun iyadu waa iska wanaagsan tahay maxaa yeelay waxay u deliishay xadiid imaam muslim warinayo oo nebiga sala allahu alay slam ayaa sitaaradii wixii ka qarinayay iska qaaday masaa isagoo aqalkii caaisha ku sugan dadkuna sufuuf ayay u taagnaana abubakar bay ku daba tukanayeen markaasuu ihi dadow mubashiraadkii nubinnimada wixii muqadamaadka iyo ku bishaaraynayey kama hadhin ru'yada wanaagsan oo ninka wanaag ninku muslimku arka ama loo arka mooyaane markuu intaa uhi alaa weynii nuhiitu aniga waa lay diiday qur'aanka inaan akhriyo anigoo rukuucsan ama aanoo sujuudsan fa ama rukuuc facadimuu fiihi rabba caza wajal rukuucda iyada rabbi ku weynayo subxaana rabbiya alcadiim dhaha wa ama sujuudu faijtahiduu fi ducaa sujuudda iyada ducada ku dadaala faqaminun an istajaaba lakum waxaa qaa in laydinka aqbali doone ku dadaala ducada sujuudda saa daraaddeed buu leeyay hadduu markaa iska korarsado oo iska firada xadiidkii kalena wuxuu ahaaye isagana imaamu muslim iyo nisaa'i ay warinayeen abreer laga warinaya aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi addoonku wuxuu rabbigii ugu dhow yahay rabbigii wahuwa saajid markuu sujuudsan yahay faksiru ducaa ducada badsada xilliga uu qofku sujuudsan yahay waxaanu ku ducaysanayaa arrimo adduunya aakhira wuxuu doono ayuu markaa ku ducaysanayaa wayaquulu waxaa odhanaya subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi walaatan saddex jeer oo dhan weeye yaziidu man mid wuxuu kordhin qulnaa aan idhi yaziidu rukuuca rukuucda ayuu kordhinayaa tasbiixan buu kordhin kamaa sabaqa fi rukuuc si rukuucdao kale inagu soo martay uma intaa kadibna wuxu odhan allahuma laka sajadtu ilah adaan kuu sujuuday wabika aamantu adaanku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansaday sajada wejhi wuxuu sujuuday liladii aliya khalaqahu abuuray wa sawarahu suureeyey washaqa samcahu maqalkiisa jeexay wabasarahu iyo araggiisa bixawli quwati ku jeexay tabaaraka allahu wuxuu khayrkiisa iyo wanaaggiisu bartay alli axsanu lkhaaliqiin ku wax sureeya ugu wanaagsanaa wain dacaa hadduu duco kalo oo la yimaado faxasanu waa fiican yahay alxaadi cashar wathaani cashar aljuluusu bayna sajdatayni watumaniinatu fiihi rugniga koob iyo tobnaad ka labiyo tobnaad waa fadhiga labada sujood udhexeeya iyo ku-xasilkiisa uma intaa kadib yarfacu ra'sahu madaxa ayuu kor u qaaday wayajibu waa waajib aljuluusu fadhigu mutma'inan isagoo xasilan inuu fadhiiso wa an laa yaqsida waa inaanu la qastin birafcihi koryeelka madaxa hayrahu wax kale waa inaanu la qastinin wa akmaluhuna waxa weeye an yukabira in allahu akbar yidhaha wayajlisa uu fadhiiso muftarishan isagoo lugtiisa goglan yafrushu wuxuu gogli yusraahu bidixiisa wayajlisu calayhaa wuu ku fadhiisan wayansibu yumnahu midigtana waa uu taagi wayadacu yadayhi labadiisa gacmood calaa fakhidayhi labada bowdye ayuu duldhigi biqurbi rugbatayhi labadiisa jirib meel u dhow manshuuratan ayada oo fidsan madmuumata alasaabici farahana laysu geeyey wayaquulu waxaan u odhanayaa allaahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf ayuu odhanayaa wacaafinii ilaahu igaa caafiyo igeesmani bilaayoo dhan warxamnii inaxariisa wa caafini wajburnii ilaahayow ikabuu odhan warsuqnii iyo arsaaq wahdinii i hanuuni ayuu odhan waaliqcaa'u darbaani waa laba qaybood fadhiga iqcaagale waa laba qaybood axaduhumaa waa an yadaca inuu dhigo alyatayhi labadiisa baryood calaa caqibayhi labadiisa cidhbood wa rugbatayhi labadiisa jirib wa atraafa asaabicihi iyo farihiisa xaggooda hore atraafdooda bilardi ku dhig huwa manduubun kawala suray bayna sajdatayni laba soo dhexdooda laakiin aliftiraash afdal iftiraashkaa ka fadli badan wathaanina an yadaca alyatayhi waa inuu dhigo labadiisa baryood labadiisa sal wa yadayhi iyo labadiisa gacmoodba bilardi dhulka ayuu dhigi wa yansibu saaqayhi labada dhudhuna wuu taagi wa haadaa makruuhun kaana waa la karaasiyey fii kulli salaatin salaad kasta kaasi isagu waa karaahiyo waxau leeyahay sheekhu intaa kadib marka uu sujuudo ee sujuuddii dhammayso madaxuu kor u soo qaadi waanu fadhiisan isagoo mutma'inahoo xasiloon ayuu fadhiisan waana inaanu wax kale madax koruqaadkaana waa inaanu wax kale ula jeedin haddii wax agtiisa lagu dhufto bug lagaga siiyo oo deetana uu ka soo boodo uu yidhaahdo dee sujuudi waa dhammaysatee fadhigii ka dhiga kuma filla ee waxaa la doonayaa inuu soo toosidda waxaan fadhigii udhexeeya laba sujood ahay inaanu la qastiin waayo ninkii aan soo marnay salaada xumeeyey ee nebigu uu barayey uma sjud wuxu uhi sujuud xataa taطma'ina saajida ilaa xasiyo sujuudda ku xasishid madaxaaga kor u qaado haddana fadhiga ku xasil deetana sujuuda sujuudda ku xasil buu yidhi waxaana ugu wanaagsan fadhiga an yukabira wayajlisa muftarishan inuu soo fadhiisto inuu allahu akbar yidhah deetana soo fadhiisto isagoo iftiraash samaynaya iftiraashkiibuu markaa inoo macneeyaa wuxuu uhi lugtiisaan bidix ayuu goglan wayajidu calayhaa wuu ku fadhiisan wayansibu lukhraa ta kalena sidaasuu taagi ta midig na sidaasuu taagayaa tan bidixna saasuu ugu fadhiisanayaa oo intuu dhabarkeeda u dhigo ayuu saa ugu fadhiisanayaa iftiraashka kaas ayaa la yidhaahdaa waxaanay markaa arrintaa ay u daliishadeen axaadiis dhowr ah waxaa ka mid a xadiidka imaamu albukhaari uu warinayo iyo muslim bureer laga warinayo waa tukinaye markaasuu kibaaranayay mar kasta oo uu hoos u kaco iyo mar kastau kor u kaco markuu baxay buui wallahi innii la ushbihukum salaatan birasuuli illaahi waxaan ahay ka idinku eg rasuul salaad ahaan rasuulka ilaah ka idinku eg baana markaa kibaarashadii bay tilmaamtay waxa kaloo xadiidka bukhaari warinaya uu tilmaamayey sifaatu salaati rasuul isagoo ka warramaya abu hurayrowna waa kibaaranaya markuu madaxa sujuudda ka soo kor yeelo allahu akbar buu odhanaya xadiid kaloo bukhaari warinaya ibnu cumar waxaa laga warinaya wuxu uhi innamaa sunnatu salaa an tansiba rijlaka alyumna inaad oogto wa tusniya alyusra bidixdana inaad laabto midigtana saa u taagto tirmidi waxaa warinayaa oo saxiixa oo abi xumayd asaacidi uu ka warinaya rasuulku inuu fadhiistay atixiyaad faftarasha rijlahu lyusra lugta bidix buu gogladay tan midig faraheeda xaggaa horena qiblada ayuu qaabiliyo sidaas ayuu qiblada ugu dhigay waxa kale oo ayadana xadiid imaamu muslim uu warinayo cabdillahi bnu zubayr laga warinayo wuxuu leeyahy rasuulku wuxuu ahaa idaa qacada yadcuu marka uu fadhiisto oo halkaasuu ina yidhi waa waxa wanaagsan inuu labadiisa gacmoodna dhiga labada bawdyo ayuu dhigi maliba meel u dhow jilbaha ayuu dhigi farahoodaana wuu fidin waanu macnaha manshuuradu waa soo laabi maayo saasay u fidsanaa madmuutan asaabicina saa u kala geyn maaye saasay isugu dhowaan dabeetana digrigaas akrinay kaana waxay u deliishay xadiidka imaam muslim warinaya cabdillahi bin zubayr rasuulku waxaa marka uu fadhiistay u baryayo ducaysanayo wadaca yadahu lyumna calaa fakidi lyusra calaa fakidi lyumna gacanta midig bowdaha midig buu dhigi jiray gacanta bidixna bowdadaa bidix buu dhigi jiray fartiisana waa ku ishaari jiray suulkana calaa usbuuci alwusta ayuu dhigi jiray saa u duldhigi jiray xadiid kaloo muslim iyo ibnu maaja ay leeyihiin oo caisha laga warinayo oo sifaynaysa siduu nebigu u tukan jiray waxay tihi markuu madaxa sujuudda ka soo kor qaado lam yasud sujuuddii labaad kuma noqon jiray ilaa qumaati u fadhiisto lugtiisa bidix baan u goglan jiray lugtiisa midigna waa taagi jiro saas ayana u taagi jiray waa qaabkan aynu u fadhiisanno ducadaasaanu markaa ku ducaysanayaa ayuu yidhi alfaadan ducadan ay ka kooban tahayna waxa wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ayaa wariyey oo riwaayada ibnu maajahna waa xasan labadaa riwaayo ee kale abu daawuud iyo tirmidina sanadkoodu waa saxiix sidaasay markaa ku soo arooreen waxaa kaluu sheekhu haddaba inoo sheegay iftiraashka mooyaane laba fadhi oo kale ayaa jira iqcaa baa la yidhaahdaa iqcaagaasi ma mid iska masnuuna midna inkastuu yar adag yahay midna waxa weeye mid karaahiye ah ka masnuunkahay waxa weeye labada eeg labadaada jilib dhulkaad dhigi labadaadan lugoodna farahoodaa sidaasaad u taagi dabeetana adigoo jilbihii in labadii jilibna dhulka ku hayaa labadii farood ee lugahana sidaa u soo taagay ayaad labadaada baryoodna cidhbaha saaraysaa waa fadhi mararka qaar loo fadhiisada lakiin waa fadhi yar adag oo nin badan la xamilin kaasi waa sunna buu leeyahay labada sujood dhexdooda waad samayn kartaa laakiin iftiraash inaad samaysa ayaa ka wanaagsan oo ka fiican maxaa yale imaamu muslim iyo abu daawuud iyo tirmidiya baa warinaya imaamu axmed iyo taawus baa laga warinaya wuxuu leey ibnu cabbaas baanu ku nidhi iqcaaga cala alqadamayn labadaa gomdood lagu fadhiista ka warran markaasuu dhihi iyo sunna sunna weeye waxaan waxaanu aragnay annagu yar jafaa iyo qallayl iyo marka adag ninka ku sugane ibnu cabbaas wuxuu uhi bal hiya sunnatu nebiyika sunnihii nebigaaga weeye nooca labaadna waa noocaynaan inagu samaynin waa iska fadhi qaabka iyadoo ay u fadhiisato shabaha waxa weeye labada gacmood buu dhulka dhigi labadiisa baryoodna wuu dhigi deetana labada lugood buu saa usoo taagayaa saasuu markaa u fadhiisanaya taasi ayadu wayansab saaqiin laba sabnuna saasuu taagi marka isagu waa makruuh buu leeyahay fii kulli salaatin waa laga wanaagsan yahay isaga kaa waxaanay markaa arrinkaa u daliishadeen xadiid ibnu maaja iyo tirmidi ay warinayaan riwaayada ibnu maaja waa saxiix waa xasan laakiin riwaayada tirmidigu waa daciifa cali ibn abi aalib baa laga warinaya wuxuu ihi rasuulkaagu uhi yaa caliyu waan ku jeclahay waxaa nafdayda la jeclay baan kula jeclaye wa akrahu laka ma akrahu nafsi waxaa nafdayda la nacayana waa kula nacaya laa tuqci bayna sajdatayn labada soo dhexdooda qaabka iqcaaga ha u fadhiisanin waa riwaayada tirmidiga ee daciifkaa riwaayada ibnu maaja ee xasanka laa tuqci iqcaa alkalb ayga sida iqcaaga u sameeyo oo kale ha u samaynin ayuu odhanaya imaam xaakimna wuxuu mustadragiisa ku soo saaraya nahaa rasuullah can aliqcaa'i fi salaa nooca fadhiga caynkaasa ayuu diiday uma yarfacu ra'sahu madaxiisa ayuu kor u qaadi wayajibu waa waajibaya aljuluusu fadhi muطmainan isagoo xasiloon inuu fadhiistaana wa an la yaqsida birafcihi waa inaanu madaxaa soo qaadidiisa hayrahu fadhiga waxaan ahayn waa inaanu la qistiin waakmaru se ugu dhammaystirana an yukabira waa inu allah akbar ilaah wayajlisa uu fadhiisto muftariishan isagoo lugtiisa gugulanaya yafrishu wuxuu gogli yusraahu bidixdiisa wayajlisu calayhaa wuu ku fadhiisan wayansibu yumnaahu midigtana waa uu taagi wayadacu waa uu dhigi ama wa an yadaca inuu dhigasan yadayhi calaa fakidayhi labadiisa bowdiyo biqurbi rugbatayhi labadiisa jirib meel u dhow manshuuratan ayagoo manshuurata alasaabici manshuuratan iyadoo fidsan faruhu manshuuratan madmuuta alasaabici iyadoo fidsan yihiin isu laysu geeyey faraha wayaquulu waxaan u odhan allahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wacaafinii balaayo o dhan iga cafi wajbur ilaahayow naqsigayga iyo kasrigaygaba kab warsuqnii iyo arsaaq wahdinii iyo hanuuni oo waddada toosanii tuus warfacnii wacaafi wacfu canii intaana usii dhacan hadduu doono waliqcaa'una darbaani waa laba qaybood axaduhumaa midkood an yadaca waa inuu dhiga alyatay labadiisa baryood labadiisa sal cala caqibiya labadiisa cirbood buu saari wa rugbatayhi labada jilibna wa atraafa asaabicihi iyo farihiisa atraafdoodana bilardi dhulka ayuu dhigi wahuwa manduubun waa la suneeyey bayna sajdatayni labada soo dhexdooda waa la suneeyey laakiin aliftiraasu afdal iftiraashkaa ka fiican wasanin an yadaca alyatay waa inuu labadiisa saldhiga wa yadayhi iyo labadiisa gacmoodba bilardi dhulka wa yansiba saaqayhi inuu dhudhumadana taago weeye wahadaa makruuhu fii kulli salaatin salaad kasta iyada waa la kalaysa ama mid afar ha ahaatee ama mid saddexa ama mid laba ah ha ahaatee sunnihi afran midkii doontaba ha ahaatee iyadaa makruuh uma yasjudu waa sujuudayaa sajdatan ukhraa sujuud kale oo misla aluulaa tii hore oo kale ah uma yarfacu ra'sahu madaxiisa ayuu kor yeeli mukabiran isagoo kibaaranayo allahu akbar odhanaya waxau sheekhu leeyahay sujuud labaad oo tii hore oo kale ayuu sujuudi maxaa yeelay ninkii salaada xumeeyuu baraya nebigu wuxuu ku yihi uma asjud xataa tadbayna saajidaa ilaa sujuudda ku xasishid madaxaa kor yeelo haddana fadhiga ku xasil haddana mar labaad sujuud buu yihi uma yarfacu ra'sahu mukabiran madaxa ayuu kor u soo qaadi isagoo kibaaranayo waa sujuudda labaad ka soo tooskeedii maxaa yeele xadiidka abu hurayra wariye bukhaari laga bukhaari soo saare abu hurayra laga warinayo wuxuu leeyahy abu hurayre wuxuu ahaa salaad kastoo maktuubo ah waa kibaaran jiray iyo rabadaan iyo kayrkeedba markuu istaagayo marka uu rukuucayo kadib samica allahu liman xamida buu odhan jiray rabbana walaka alxamdu intaanu sujuudin allahu akbar buu odhan jiray markuu sii hoobanayo markuu madaxa sujuudda korka soo qaadaya allahu akbar buu odhan jiray markuu sujuudaya allahu akbar buu odhan jiray haddana markuu sujuudda ka soo toosaya allahu akbar buu odhan jiray haddana marka uu sii kacayana allahu akbar buu odhan jiray ragcad kastana sidaasuu samayn jiray ilaa uu ka faaruqo marka uu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay tiirarkii salaadda sujuuddii koowaad iyo fadhigii ka dambeeyey ayuu noo soo sheegay sheekhu suma yasjudu waa sujuudayaa dabeed sajdatan ukhraa sujuud kaleo mislul uulaa tii hore oo kale ah mislul uulaa tii hore oo kale ah uma intaa kadib yarfacu ra'sahu madaxiisa ayuu kor u qaadi mukabiran isagoo allahu akbar leh wayusanu waxaana la suneeya an yajlisa inuu fadhiisto muftarishan isagoo lugtiisa goglan jalsatan latiifatan fadhi fudud oo lilistiraaxati raaxaysi u sugnaaday caqiiba kulli ragcatin ragcad kasta dabadeed oo laa yacqubuha aanu la cirbinaynin tashahudun ataxiyaat uma yanhadu dabeedna waa hingan muctamidan isagoo cuskan calaa yadayhi labadiisa gacmood wayamuddu wuu taagi ama wuu jidi atakbiira ilaa an yaquuma inta uu ka kacayo wa in tarakaha hadduu ka tago alimaamu imaamku hadduu ka tago jalasahaa wuu fadhiisan alma'muumu ma'muumku wuu fadhiisan walaa tushracu lamana jideeyo lirafcin ka soo toosid min sujuudi tilaawati akhrinta sujuuddeeda marka uu ka soo toosayo ayada lama sharciyeeyo oo mashruuc ma aha waxa uu sheekhu leeyahay uu inoo sheegay sujuuddii hore inta wixii ay lahayd oo dhan uu inoo soo sheegay ayaa wuxuu leeyahay waa sujuudayaa sujuud kale oo tii hore oo kale ah waxaana u daliilaa xadiidkii aynu soo marray ninkii salaaddiisa xumeeyey ee nebigu kayfiyadii qaabka salaadda barayey wuxuu ihi suma asjud sujuud buu ihi xataa tatma'ina saajida ilaa sujuudda ku xasuushid uma arfac madaxaaga kor u soo qaad buuhi xataa taطma'ina ilaa xasuushid jaalisan xaalati mid fadhiya uma asjud xataa taطma'ina saajida haddana sujuud oo sujuuddii ku noqo ilaa oo aad ku xasishid sujuudda intaa kadibna madaxiisa ayuu kor u soo qaadaya sujuuddaa labaad buu madaxa kor uga soo qaadi isagoo allaahu akbar leh ayuu ka soo toosayaa arrinkaana waxaa u daliila xadiidka imaamu lbukhaari warinaya aba hureyre laga warinayo aba hureyre wuxuu ahaa waa kibaaranayay salaad kasta oo farala iyo kayrkeed rabadaan iyo kayrkeed wuxuu kibaaranayay marka uu kacayo waxa uu kibaar macnaha uu dee salaadda u kacayo ee salaadda u kaco waxa uu kibaaranayay markuu rukuuci wuxuu odhanaya samica allahu liman xamida wuxuu haddana odhanaya rabbanaa walaka alxamdu intaanu sujuudina caadi isu taago haddana wuxuu odhanaya allahu akbar marka uu sujuudda usii hoobanayo marka uu sujuudda madaxiisa kor uga soo qaadanaya allahu akbar buu odhanayay markuu sujuudaya haddana allahu akbar buu odhanayay haddana madaxa markuu sujuudda ka soo qaadanaya allahu akbar buu odhanayay marka uu laba ka kacayo sujuudda markuu sujuudda labada ragcadood marka uu ka sii kacayana allahu akbar buu odhanaya ragcad kastana sidaasuu samaynayay ilaa yuu ka faaruuqa salaada waxaanuu odhanayay markuu ka baxo waaladii nafsii biyadihi ilaaha nafdaydu gacantiisa ku dhaart ku jirtaan ku dhaartay waxaan ahay anigu kaydinku eg salaad ahaantii rasuulka salaaddiisuna sidaasay ahayd iyo takbiiraha ilaa nebigu adduunyada uu faaruqay xadiidka kale ee imaamu nasai warinaya isaguna saxiixa cabdillahi bn mascuud baa laga warinaya ra'aytu rasuululahi ba arkay yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin wa qiyaamin wa qacuudin hoosu noqosho kasta iyo korukac kasta iyo istaag kasta iyo fadhiisi kasta nebigu waa kibaaranaya oo allahu akbar ayuu odhanayay waajibna maaha bay leeyihiin shaaficiyadu takbiiradaha intiqaalkee guurguurku waajib maaha bay yidhaahdeenoo maxaa yeelay markanuu nebigu barayay ninkan salaadda xumaynayey wuxuu u sheegay keliya un takbiiratulixraamko wuxuu yidhi uun allahu akbartaa lagu xidhanaya dhe taas unbaa faran labay ayagu leeyihiin wixii kale iyadu waa si markaa sunnaha unoo qofka weliba tukanaya ayay laga maarmaan usiyihiin si loo ogaado haddaba wuxuu leeyahay marka uu sujuuddaa labaad ka soo kaco waxa sunna ah oo wanaagsan inuu jalso yar oo fudud inuu fadhiisto oo yar raaxaysi uun ah waana ragcad kasta dabadeed oo aanu ka dambaynin atixiyaadsi ragcad kastaoonu atixiyaad ka dambaynin ayaa fadhigaa yaree jalsatu istiraaxaha la yidhaahdaa uu ka dambaynaya ama faral ha ahaato salaaddu ama sunno ha ahaatee oo masalan ragcadda labaad markuu sii kacayo dee atixiyaad kama dambeeyo ragcadda afraad markuu sii kacayo atixiyaad kama dambeeyo mar kastoo uu sujuudayo oonu atixiyaad u fadhiisanayna uu sii kacayo inuu yar fadhiisto ayaa wanaagsan oo sunno ah xadiid badan baana tusinaysa oo u daliilo xadiidka imaamu albukhaari uu warinaya malik ibnu xuwayris laga warinaya wuxuu leeyahay wuxuu arkay nebiga oo tukanaya fa idaa kaana fii witrin min salaatii lam yanhada xataa yastawii qaacida marka uu tiro isdheer oo salaadiisa ku sugan yahay ma hengen jirin ilaayoo uu qumaati u fadhiisto qumaati u yar fadhiisanaya dabeetana markaasuu hengelay xadiid kale oo isagana imaamu tirmidi uu warinayo abi xumayd saacidi sanadkiisuna saxiix yahay waxa oo sifada salaada nebiga uu ka warramayey nebigu lugtiisa ayuu laabay waanu fadhiistay abu daawuud madaxiisa ayuu kor u qaaday lugtiisa bidixna waa laabo waa ku fadhiistay ilaa laf waliba halkeedii ay ku noqotay dabeetana markaasuu hengeday uu kacay daarami isagu wuxuu leeyahay waa noqonaya waa sujuudaya madaxa ayuu kor uga soo qaadaya allahu akbar buu odhanayay lugtiisa bidix buu laabayo waa ku yar dul fadhiisanaya muctadilan ilaa laf waliba meesheedii ay ku noqoto dabeetana waa istaagi jire oo ragcadda dambe wuxuu samayn jiray ragcaddii hore oo kale riwaayaadkaasoo dhammi waxaanay tilmaamayaan fadhigaasi wuxuu ahaa ragcadda koobaad dabadeed ama ragcadda saddexaad dabadeed ayaa ahayd oo aan atixiyaad loo fadhiisanaynin ayaa fadhigaa yara jalsatu istiraaxaa la fadhiisanaya intaa kadib marka uu intaa sameeyuu sidaa u yar fadhiisto yanhadu waa hengarayaayoo si dhaqsaabuu u kacaya isagoo weliba gacmaha cuskanaya oo intuu gacmaha ka qaado jilbaha inuu ku kaca waxa ka wanaagsan bay leeyihin inuu gacmaha cuskado ayaa wanaagsan uma yanhadu muctamidan calaa yadayhi isagoo labada gacmood cuskanaya weliba yani shaaficiyadu waxay dhaha calacalaha ayuu markaasaa u saaraya xadiidka markaa muranka badanaya cajiinku markaa isagana in markaa sida cajiinka oo kale loogu kaco ayuu tilmaamayay inkastoo sanadkiisa markaa xadiidkaa muran badan ku jiro calaa yaday isagoo cuskanaya ayuu istaagaya ayuu kacayaa wayamuddu takbiira ilaa an yaquuma takbiirtana iyadana wuu jiidi oo allahu akbar ayuu sii odhanoo wuu sii dheerayn ilaa inta uu ka gaadhayo rugnigii kale ee ka dambeeyey inta uu ka gaadhayo takbiirtana waa uu sii jiidayaayo wuu sii wadayaa laakiin marka uu dee jalsatu istiraaxaha u fadhiisto ayadoo dee intuu jalsatu istiraaxaha u jiro allah dee socon mayso laakiin mar hadduu jaro haddana dib u bilaabi maayo caadiun bisaakici haddii uu imaamku ka tago jalsatu istiraaxahaasu toos isaga kaco jalasa alma'muum ma'muumku isagu waa uu iska fadhiisanayaa wuu iska fadhiisanayaa isagu maxaa yeelay dee xadiidkii aynu soo maraynay xadiidkii abu qilaabeha saxiixulbukhaariga iyo kuwa kaleba inay sunno tahay waa tilmaameen hadhidda iyo isweydaarka ku jiraana mid faaxisha ma aha waxaynu ku arki doonaa in sha allahu tacaala markaynu kitaabuljamaaca marayno shuruudda waxaa ka mid ah waa an laa yukhaalifahu fii sunnatin faaxishati almukhaalafa ma'muumku waa inu inaanu imaamku ku khilaafin shay sunno ah oo ku khilaafidda iyo kaga hadhiddaasi ay fool xun tahay waxay misaal uga dhigaan atixiyaadka dhexe oo kale hadduu imaamku sameeyo aduu kama tegi kartid haddii imaamka tagana ma samayn kartid waayo kala hadhidaasaa foolxumo weyda ku jirtaa laakiin tan jalsatu istiraaxaha oo kale iyadu faaxishatu mukhaalafa maaha dee waa wax yar waad yararasaysa deetana markaa waad ka daba kacaysaa walaa tushracu lirafcin min sujuudi tilaawa iyada looma sunneeyo hadduu qofku sujuudu tilaawo sujuudo marka uu ka soo kacayo inuu jalsatu istiraaxa la yimaado ou dabeelayada yar fadhiistaa sunno maaha maxaa yeelay waa sujuud caaridaa hoo timi sujuudihii salaada ee jalsadan loo jideeyey iyadu kaba mid ahe way ka baxsan tahay uma yasjudu waa sujuudaya sajdatan ukhraa misla luulaa oo tii hore oo kale ah uma yarfacu ra'sahu madaxiisa ayuu kor u qaadi mukabiran isagoo allahu akbar oo dhan wayusanu waxaana la sunneeyaa in yijlisa inuu fadhiisto muftarishan isagoo goglanaya adinkiisa bidic jalsatan latiifatan fadhi yar oo fudud ayaa u fadhiisan oo lilistiraaxati raaxaysi u sugnaaday waana caqiba kulli ragcati ragcad kasta cidhibteeda iyo dabaheeda oo laa yacqubuha aanu la cirhminaynin tashahudun atixiyad aanu ka damaynin uma yanhadu dabeedna waa hengan muctamidan isagoo cuskanaya calaa yadayhi labadiisa gacmood wayamudu takbiira takbiirtana wuu jiidi ilaa an yaquuma inta uu iska taagayo oo xadiid bukhaari uu leeyahay soo saaray bay taa u daliishadeen abi qilaaba ayaa laga warinaya wuxuu leeyahay waxaa noo yimi maalik ibnu xuwayris dabeetana wuuna tukiyey masjidka iyagan unagu tukiyey waxaanuu yidhi waan idinma doonayo anigu waxaan doonaya inaan idin tukiyo salaadna ma doonayo laakiin waxaan doonayaa uu nebigu sida uu tukan jiray inaan idin tusiyo ayuub ayaa wuxuu idhi abiqilaabo ayaan ku idhi oo seebay salaaddiisu ahayd dabeedna wuxuu idhi sida odaygeennan oo kale camar binu salama oo markaa tukan jiray sida odaygeennan oo kale ayuunbuu noo tukiyey ayuub baa markaa wuxuu leeyahay sheekha ama odaygaasina takbiirta waa jiidayey marka uu madaxiisa sujuudda labaad ka soo kor qaadana waa fadhiisanayeyoo gacmaha ayuu dhulkan ku cuskanayay dabeetana waa istaagayey xadiidkaasay u daliishadeen wa in tarakahaa jalsada yara istiraaxada hadduu ka taga alimaamu imaamku hadduu ka taga jalasahaa wuu fadhiisan jalsada alma'muumu ma'muumku waa fadhiisanayaa walaa tushracu jalsada raaxaysigana looma jideeyo lirafcin ka soo toosid mid sujuudu tilaawa laga soo tooso uma yusallii waa tukan alragcata thaaniya ragcadda labaad kaluulaa tii hore oo kale ilaa fi niyati iyo watakbiiri ilaa fi niyati walexraam iyo walistiftaaxi mooyaane fain zaadad hadday korodho salaatuhu calaa ragcatayni hadday ka korodho jalasa bacdahumaa wuu fadhiisan dabadood muftarishan isaga oo lugtiisa goglanaya watashahada waanu atixiyaadsan wa sallaa cala nabiyi sala allahu alay sl ayuu ku sallin waxdahu kelidii duuna aalihi ku sallihi maayo uma yaquumu dabeedna waa istaagaya mukabiran isagoo kibaaranaya muctamidan cuskanaya calaa yadayhi faidaa qaama markuu istaagana rafacahumaa wuxuu kor yeeli xadwa mankibayhi labada garab muqaabilkooda wa yusallii maa baqiya wixii hadhay buu tuwan ka saaniyati tii labaadoo kale ilaa fi ljahri iyo wasuurati jahridda iyo suuradda mooyaane waxau sheekhu leeyahay halkaa ragcad buu inoogu dhammeeyey ragcadda labaadna wuxuu tukanayaa unkal ulaa sidii tii hore oo kale maxaa yeelay dee waa sida ku soo noqnoqotay axaadiidii ka hadlaysay siduu nebigu u tukan jiray oo waa istaagayo ragcadda dambena ta horeo kalunbuu ku samaynayey ninkii salaaddiisa xumaynayeyna markuu u tilmaamay wixii la qabanaya ragcadda hore suma afcal daalika fii salaatika kulliha salaadaada oo dhanna sidaa samee ayuu ku yidhi wuxuu ka soo reebay laakiin saddex arrimood oo ragcadda hore ay la gaar tahay oo ragcadaha kale aanay lahayn waxaa ka mida niyada niyada lama qaybiyo waxa weeye waqtuhaa fii qowli kulli qaada awal cibaada weeye oo iyadu waa bilowgeedaa salaada marka aada bilaabayso ee takbiiratusaxiibka ka hor baa la niyeeyaa midna waa takbiiratulixraamka oo waa tii lagu xidhanayey waa ixraamkii xidhashadii xidhashaduna waa markaa hore un istiftaaxayana waa ducada ducaulistiftaaxa la yidhaahdo saddexdaasiba niyada looma qaybiyo ragcaadkee waa markaa warraysaa la niyeynayaa ixraamka iyo xidhashada dee waa kii salaada lagu soo gelaya ku guntamaysay oo waa ragcaddaa hore un istiftaaxa iyo ducada saxwi waa ragcaddaa hore un halkaasi waa laba ragcadood haddaba salaadiisu hadday laba ragcadood ka badan tahay horta wuu fadhiisanayaa labadaa ragcadood dabadeed muftarishan isagoo weliba goglanaya lugtiisa isagoo goglanaya oo lugtiisa bidix ku fadhiisanaya ayuu fadhiisanayaa wa tashahada dabeedna wuu atixiyaadsanayaa waxaanu ku sallinayaa nebiga ayuu ku sallin oo keliya aalkiisa raacin maayo nebiga ayuunbu ku salliyi arrinkaani waxau daliila xadiidka abu daawuud warinaya sanadkiisuna xasanka yahay rifacata bn raafic laga warinayo wuxuu leeyahay markaad adigu istaagto salaadaada fakabir illaaha ilaahay weynayo allahu akbar dheh dabeetana waxaad akhridaa qur-aanka wixii kaaga fududaada marka aad salaada dhexdeeda fadhiisatana eed laba ragcadood tukatana fatima inna waftarish yacnii xasil oo lugtaadana goglo fakda kal yusraa bawdadaada ama lugtaada bidix goglo dabeetana atixiyaadso markaad saagta haddana saas leeg ilaa salaadaada aada dhammaysanayso waxa kale oo soo noqnoqday axaadiisii tilmaamaysay sifada salaada nebiga marka uu labada ragcadood fadhiisto wuxuu fadhiisanaya lugtiisa bidix ta midigna waa oogayi haddii markaa ay dee dhammaatana sida tawaruga la yidhaahde inoo iman doona ayuu markaa u fadhiisanayaa faidaa jalasa fi ragcatayni jalasa calaa rijli اlyusra wanasaba اlyumna uma jalasa bacda ragcatayni faida qacada fi ragcatayni qacada calaa baطni qadami lyusra wanasaba اlyumna wahaakada sidaas ayuu tukanay shaaficiye waxay leeyihiin fadhigaa hore faral ma aha iyadoo nebigu ficilkiisa uu daa'imay haddana faral iyo rugni maaha bay leeyihiin maxaa yeeley waxay leeyihiin dee waxa sugan markii uu nebigu ka tegey inuu sujuudu sahwi un ku kaboonu la imanin hadduu faral ahaan lahaana dee sida sujuudoo kaleoo laga tego rukuuc laga tegay oo kale dee sujuudu sahwi laguma kabe waa lala yimaadaa markaa taasa ayna tusinayso inaanu faral ahayn oo xadiidka bukhaari cabdillahi bnu buxayne laga warinayo asxaabta nebiga ayuu ka mid ahae nebigu sala allahu alay waslam duhur ayuu tukiyey laba ragcadood markuu tukiyey ayuu istaagoo muu fadhiisanin dadkiina way isla taageen markii salaaddii uu dhammaystay ee dadkii ay sugayeen salaamo naqsigiisana waa kibaartay isagoo sujuudsan dabeeteen laba sujuudu sahwiya ayuu la yimi intaanu salaamo naqsanin kadib ayuu salaamo naqsaday xadiid kale oo isagana abu daawuud uu leeyahay oo sanadkii saxiixi muqirata bnu shucba laga warinayo wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu uhi marka imaamku laba ragcadood uu istaago intuu tukado u istaagay u fadhiisan haddii uu xasuustay intaanu qumaatiisu taagin ha fadhiisto hadduu qumaatiisu taaganayuu fadhiisanay laakiin sajida iyo sahwi ha la yimaado dee hadduu waajib ahaan lahaa bay leeyihiin in loo noqdaabuu fari lahaa lana yimaado walow xataa qumaati ha isu taageen sida faralka caamka ku ah marka atixiyaadkaa hore waa sunna bay leeyihin salaada saddexda ama afarta ah oo kaasi fadhigii buu haynsada kanna waa atixiyaadsigii maxaa yeeley salaadaha qaarkeed ayuu markaa maca qucuudkiisii markaa ka tegey sahwigiinbuu markaa u sujuuday ka tegiddiisii ismala soo haleeshiin waana cinwaanka lagu yaqaano sunnaha ee waajib ma aha markaa nebiga oo keliyunbuu atixiyaadkaa hore ku sallinayaa duuna aalihi ku sallin maayo oo dee waa iska maxal takfiif isaguyo iminka waxba aala ku sallin maayo nebigunbuu ku salliyo xadiid imaamulxaakim fii mustadrakihi uu ku warinayo ibn mascuud laga wariyay idaa tashaahadu axadukum fii salaatihi falyaqul allahuma salli calaa muxamadin intaasun ha yidhaahdo marka uu atixiyaadkaa dhexe dhammeeyo kadib waa istaagayaa isagoo allahu akbar dhe muctamidan calaa yadayhi labadiisa gacmood cuskanaya marka uu dabeetana istaagana rafacahumaa xadwa mankibayhi labada garab muqaabilkoodaas ayaa uu geynayaa oo takbiirta waxaa u daliila xadiidka saxiixa ah bukhaari wari saciid ibnu xaaris uu ka warinayuu leeya waxaa la tukay abu saciid takbiirtii buu la jaaray markuu madaxii sujuuda ka soo qaaday iyo markuu sujuuday iyo markuu koru soo qaaday madaxa iyo markuu labada ragcadood ka soo kacayeyba waxau hi haakadaa ra'aytu nabiya sala allahu alay wasalam sidaas ayaan arkay nebiga oo samaynaya iyo xadiidka kale bukhaari iyo muslim mutarib ninka lalahay ka warinayaan wuxuu leeyahy waan tukaday aniga iyo cimraan salaad baan cali ibn abi aalib dabadii ku tukannay waxaanu aha markuu sujuuda allahu akbar buu odhanayey markuu madaxa kor u soo qaaday allahu akbar buu odhanayey labada ragcadood markuu kaca allahu akbar buu odhanayey markuu salaamo naqsaday ayaa cimraan gacantayda qabta oo wuxuu ihi wuxuu ina tukiyey kani salaaddii nebi maxamed ama salaaddii nebi maxamed buu ixasuusiyey cuskashada labada gacmood la cuskanayana dee waa xadiidkii horeynu soo marnay ayaa u diiday oo wactamada cala alardi uma qaama wuu cuskaday labadii dhulka ayuu cuskaday dabeedna wuu istaagay oo marka waxaa looga qiyaasanayaa uun kicidda atixiyaadka dambe ka dambaysa kiciddii markuu ragcadda labaad ama afraad usii kacaya oo kale ayuunbaa looga qiyaasay waxay dhaheen labaduba dee waa isla kicidoo wax farqiga udhexeeya ma jiraan iyo xadiidkii gacmaha in kor loo qaadayana xadiidkaa bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa u daliila naafic laga wariya wuxuu leey ibnu cumar marka uu salaada galo kabara warafaca yadayhi allahu akbar buu leey gacmo kor buu qaaday marka uu rukuucana saas leeg buu samaynayay wa samica allahu liman xamida marka uu yidhaahdana gacmaha kor buu qaaday labada ragcadood maruu kasii kacayana gacmaha kor buu qaaday arrinkaana nebiga ayuu u tiiriyey waxaan u tukanayaa buu idhi maa baqiya ka haaniyati sidii tii labaadoo kale ayuu ragcadda saddexaad iyo afraadna u tukan ilaa fi ljahri wasuurati halkaana labu ka soo reebay markii horeyse ragcaddii labaad buu inoo sheegay wuxuu ihi ragcadda labaad waxay ragcadda koowaad markuu inoo sheegay ayuu ihi ragcadda labaadna sida ragcadda koowaad unbuu tukan saddex arrimoodu maanay kula mid ahayn buu idhi niyada iyo ixraamka iyo istiftaaxa haddana wuxuuna yidhi ragcadaha saddexaad iyo afraad wuxuu u tukan ka haaniyati laba arrimood unbaanay kula mid ahayn ilaa fi ljahri wasuura koruqaadka salaadihii qirada kor loo qaadi jiray sida dee maqribkii iyo cishaa'igii oo kale xagga jahrinta kulama mid aho jahrinta labada ragcadood ee hore unbaa leh suuraddii faatixada la raacinayana labada ragcadood ee hore ayuunbaa leh ee ma wada laha markaa ragcadaha oo dhammi uma yusallii waa tukada ragcata haaniyata kaluulaa sidii tii hore oo kale ilaa fi niyati iyo walixraami iyo walistiftaaxi mooyaane fain zaada salaatuhu calaa ragcatayni hadday ka korodha jalasa bacdahumaa dabadood wuu fadhiisan muftarishan isagoo lugtiisa bidix goglan watashahada waa taxiyaadsan wasallaa cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam ayuu ku sallin waxdow keligii nebiga keligii duuna aalihi ahalkiisa ku sallin maayo uma yaquumu waa istaagaya mukabiran isagoo kibaaranaya allahu akbar odhanaya muctamidan calaa yadayhi labadiisa gacmood cuskanaya fa idaa qaama markuu istaagana rafacahumaa kor ayuu qaaday xadwa mankibayhi labada garab muqaabilkooda ayuu gacmaha kor u qaaday wa yusallii maa baqiya wixii horayna ka haaniyati ragcadda labaad oo kale ayuu u tukan ilaa fi ljahri iyo wasuura jahrigiiyo suuradda mooyaane alruknu athaalith cashar waraabic cashar altashahud alakhiir waljuluusu lahu rugniga saddex iyo tobnaad iyo afar iyo tobnaad waa atixiyaadka dambe iyo fadhiisigiisa wa yejlisu waa fadhiisanayaa fii aakhiri salaatihi litashahudi atixiyaadsi ayuu fadhiisan mutawarikan isagoo sinta dhulka dhigi yafrushu wuxuu gogli yusraahu bidixdiisa wa yansibu yumnahu midigtana wuu taagi wa yukhrijuhaa wuu ka saari bidixdii min taxtihi hoostiisa ayuu ka saari wayufdii biwarikihi sindiisana ila ardi buu gaadhsiin wa kayfa sida qaacada u fadhiistay huna halkan iyo wa fii maa taqadama wixii noo soo hormarayba jaaza way iska bannaan tahay wa hay-atu liftiraashi iyo wa tawarukii labada aqaab sunnatu weeye wayaftarishu waa goglan almasbuuqu kii masbuuq ahaa ee lagala horreeyey fii aakhiri salaati alimaami imaamka salaadiisa aakhirkeeda iftiraash buu samayn wayatawaraku sinta ayuu dhulka dhigi aakhira salaati nafsihi salaadiisa aakhirkeeda wakadaa saasuu yaftarishu hunaa ayana u goglanayaa man qofka calayhi korkiisa uu yahay sujuudu sahwin waidaa sajada markuu sujuudana tawaraka wasallama sintii dhulka ayuu dhigay oo wuu salaama naqsan dabeed halkan wuxuu leeyahay sheekhu uu inoogu sheegayaa ruknigii saddex iyo tobnaad iyo afar iyo tobnaad waa atixiyaad ka dambe iyo u fadhiisigiisa marayka hadda wuxuu kala tirinayaa atixiyaadkii iyo fadhigii way kala bixi karaan oo masalan qofku hadduu haddaba soo islaamo oo aanu wuxuu garanayaaba jirin dee waxaa la odhan fadhiiso oo fii xaqi isaga fadhigaasaa lagu leeyahay atixiyaad laguma laha marka hadduu xataa atixiyaadkiisa u kari waayiyo wixii la akrinayey isaga fadhigii baa lagu leeyahay ha fadhiyo macnaha waan iska sii kacaya kabahan iska sii qadanay mar haddaanan waxba akrinaynin maya ee inta fadhiga lafdiisi baa lagu leeyahay haddaba wuxu uhi sheekhu waa fadhiisanayaa fii aakhiri salaatihi litashahudi atixiyaadka ayuu fadhiisanayaa waxaana u daliila atixiyaadka hadda miya fadhigiisa mid walba rugni salaada inuu ka mid yahay koob xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ibnu mascuud laga warinayay wuxuu leeyay markaan tukano nebiga waxaan odhan jirnay beheqi iyo taariqundi waxaan odhan jiray intaan tashahudka nalagu falay yidhi assalaamu cala allahi qabla cibaadihi salaam alle korkiisa aata addoommadiisa ka hor assalaamu calaa jibriil assalaamu calaa mikael assalaamu calaa fulan wa fulan baan odhan jirnay maalin maalmaa ka mid a nebigu markii uu salaaddii ka baxay buu wejigeena soo qabaday wuxu uhi ina allah huwa asalaam ilaahay isaga ayaa hortu dee magacyadiisa uu ka mid yahay assalaam isaga ayaa cayb iyo dhammaansho iyo xumaan ka nabadgalay marka uu midkiin salaadda u fadhiista falyaqul ataxiyaatu atixiyaadka sidaa ha u akriya buui fadhigana fa idaa jalasa axadukum fi salaati marka uu fadhiisto ayuu yidhi iyo ficilkii nebiga ayaa iyana tusinaya xadiidka bukhaari iyo muslim ee weliya ibni xumayd asaacidiyi laga warinaya siwadii salaada nebiga wadaa jalasa fii ragcati alaakhirati marka uu ragcadda labaad u fadhiisto ragcadda dambe u fadhiista qadama rijlahu lyusra lugtiisa bidx wa nasaba alukhraa wa qacada calaa maqcidati sinta ayuu ku fadhiisan jiray labada lugoodna saasuu isaga horsaari jiray waxaanay leeyihiin waa maxal iyo meel dikri waajib ah isaguna waajib ayuuya sida qiyaamkuba uu waajib ugu ahaa waayo rugni waajiba ayaa la akhrinayo faatixada ahaa waxaanu yidhi haddaba waa mutawarikan wuxuu fadhiisan isagoo sinta dhulka dhiganaya warigga iyo misigta isagoo dhulka gaadhsiin tawarugiibu haddaba inoo fasiro wuxu uhi yafrushu yusraahu bidixda wuu goglanoo wuu ku fadhiisan wa yansibu yumnaahu horta wuu goglayaa bidixdii imika ku fadhiisan maaye wa yansibu yumnaahu midigtana waa uu taagi wa yukhrijuhaa dabeedna wuu ka saarayaa bidixdii goglanayd ayuu min taxtihaa ka saaraya ama min taxtihi hoostiisa ayuu ka saaraya midigta min taxtihaa baa ka wanaagsanad in la yidhaahdo oo midigta loo celiyo ama min taxti hoostiisa halkaasuu ka saari markii hore iftiraashku waxayd inuu ku dul fadhiisto imika ku dul fadhiisan maayo ee lugtii midigoo saa u taagan ayuu markaa tanna ka hoos saaraya waynu naqaanaa wa yufdii biwarikihi ila alardi waxaanu markaa gaadhsiinayaa sintiisa iyo halkaa misigtiisana wuxuu gaadhsiin dhulka oo wariggaa iyo sintaasu ku fadhiisanayaa wariki ila alardi laakiin waxaa kaluu sheekhu raaciyey wa kayfa qacada hunaa wa fiima taqadama jaaza si alliyaaliyo siduu u fadhiisto halkan oo ah atixiyaadkan fadhigan dambe iyo kuwii inoo soo hormaray atixiyaadkii hore fadhigiisa iyo fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood iyo fadhigii istiraaxada intaba si alliyaaliyo siduu u fadhiistaa waa sunni wa yejlisu waa fadhiisanayaa fii aakhiri salaati litashahudi mutawarikan isagoo sinta dhulka dhiganayo furushu wuxuu gogli yusraahu wayansibu yumnaahu midigtana wuu taagi wa yukhrijuhaa waxaanu ka saaray bidixdii min taxtihi hoostiisa wayufdii buu warikina ila ardi buu gaadhsiin wa kayfa maa sidii wa kayfa sidii qacada u fadhiista hunaa halkan iyo wa fiimaa taqadama wuxuu inoo soo hormarayba jaaza wuu iska bannaan yahay markaa inoo joogo wallahu aclam anta un baa la hubay inaan joogo markaa wixii ka dambe